Mas-uuliyiin ka tirsan degmada Godab Jiiraan ee gobolka Nugaal iyo qaar ka mid ah beeralayda degmadaasi ayaa ka cabanaya bacaad guurguura iyo biyo la'aan caqabad ku noqday wax soo saarka beeraha ku yaala deegaanada hoos yimaada degmada. Deegaankan ayaa waxaa ku yaala beero kala duwan kuwaasoo ay bulshada ku tiirsanaayeen. Qaar ka mid ah beeralayda iyo mas-uuliyiinta degmadan ayaa ka warbixiyay caqabadaha haysta.
hanti weyna beertaasaan wax kala soo bixi jiray beertiina saas ba inaga noqotay baan waxaan isniri way iska daynay intay xagaagi dhoweyd bacadna waa noogu darsamay iyo biyo la-aan labadaas baa noogu daraa hadda dayaca marka saddexeeya waa dayaca xaydaan la-aanta waxaa weeye toogu mararbay sanad ama laba sano ama saddex sano ayaan biyana siin oo abaari dhulka ka dhacdaa marka ceelal aan ku xisaabtanno baan doonaynaa geedkaa waa ujeedaa biyo la-aan baa saa u gashay waad garanaysaa waa babay babayga midhihiisa intaas la egyihiin waxay intaa u legleekaadeen waxa waa oonka waxaasaan risaq ka doonnaa haddee waxaasu waa dhibaato waxbana tari mayaan ceel baanu u baahannahay ceel la'aan waxba kuma suuroobi karaan godob jiraan hadday ay biyo helaaniin waa tabcan karaaniin haddeer iyagoo aan biyahayn oo ilaahay ka rajaynaya in dhibic ilaahay u keeno bay habeen iyo maalin beeraha dhex taagan yihiin oo tabcanayaaniin marka hadday biyo helaaniin oo biyo ku filan helaaniin waa tabcanayaaniin oon baan haya waxaannu rabnaa oo ka codsanaynaa dawladda iyo hay-adaha samafalka oonkaas in wax naloo ka qabto wixii awooda oo naloo ka qaban karo in naloo ka qabto baannu codsanaynaa togaggii biyihii waa xirmeen waa lix iyo toban kilomitir lix iyo toban kilomitir bay ahayd isku wareega baag iyadoo loo soo dhaansanayo ama booyad loo soo qaadanayo baa dadku waxay ka faa'iidaysteen meelo yaryar ah oo waxay kaga heleen wax badan oo baahidooda ay ku kafeeyaan haddii aan heli lahayn marka afar ceel haddaan heli lahayn ama shan ceeloo afarta koone laga mudo waxaan qabaa baahida degmada godob jiraanna inaan meel saari lahayn tuulooyinka degmada hoos yimaadana meel saari lahayn gobolladana waxu sii dhiibi lahayn balligaa hadduu helo biyo iluu abaar baa ka daashay hadduu biyo helo uma baahdeen wax dibadda uga yimaada uga baahdeen bal iska daa annaga oo dadka dibadeed iyo degmooyinka kale baa waxay ka heli lahaayeen waxay ka heli lahaayeen inay gaadho uu anfacdo weliba oo gaadho gaariinka ay ku gaadho ilamaa ayli ilamaa jariiban ilamaa garaad ilamaa garowe dhul badan oo buntlandna bay gaari lahaa dalag ka soo baxa haddii xagaagii haddeer ina ka gudbay oo roob la-aanta ahaa haddaan biyo haysanno wax baa naloo ku imaan lahaa biyo la-aan baana heshay xagaagii dhoweyd waxaan heloo kale ciid bacad ah oo fadhiisanaysa oo adiguba aad arki kadhido halakan taalla intaasoo dhanna la wareegsan tan iyo meeshaas lasoo wareegsan beerta intaa yar baanu markaa dambe xagayadan dambe intaa yar baanu tan iyo geedka timirkaashadiisa baanu beeraa intii kale waxaan uga soo cararay bacad biyo aad bay u dhow yihiin marka baahidaa biyaha waxaan codsanaynaa hayadaha samafalka iyo dowladduba inay naga caawiyaan oo degmada ka caawiyaan in ceela loo qodo biyaha loo soo saaro bulshadu ay ka faa'iidaysato biyahaas oo beeraha looga faa'iidaysto laakiin xirfad nala siiyo iyo wixii aan ku shaqaysan lahaynoo nala siiyaa waxayna tari kadhaa baahideeda dabiri kadha laakiin gacantoo nala hayo xabad kaara naloo keena wax baahiya nagama dabiri kadho boqolkiiba boqol waxaan codsanaynaa oo haddaan degmada godob jiraannahay aan codsi ka rabnaa waxa weeye baahida biyaha ma filayno in biyo balliga galaan sababta waxa weeye toggii waxaa xiray bacadkan marka waxaan codsanaynaa wasaaradda deegaanka wasaaradda beeraha iyo hay-adaha barnaamijyadan ka shaqeeya inay si degdega meeshan wax noogala qabtaan ka degmo ahaan iyo ka shacab ahaanba xitaa haddii barnaamijkan uu adag yahay musiibadan bacadku dadka waxaa loo samayn karaa tugo kalaa jira oo biyaha dhaamam oo kale baa loo raadin karaa wadada hadda saaka aan taagan oo arkaysaan nooca ay taho noocaas ah bulshada degmada godob jiiraan ayaa ku tiirsan wax soo saarka beeraha iyo xoolaha waxayna u baahan yihiin gurmad deg deg ah